dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa maanta waxay dood adag ka yeesheen siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudaha ee waddanka iyagoo doodoodaasi daboolka kaga qaaday in siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan gudaha ee qaranka somalilanba ay aada u fiican tahay fadhigii maantay golaha guurtida somalilan oo uu shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane salebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxay si faahfaahsan uga doodeen siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka oo meel fiican hadda maraysa iyagoo mudanayaashii dooda maanta ka qayb qaadanayay ay isku aragti dhadhawaayeen ayaa waxay doodoodaasi kaga warramayeen in siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka xukuumad iyo shacabba la iska kaashado sidii xoogga loo saari lahaa isla markaasina loogu toontoonsan lahaa halka ay sidoo kale mudanayaashu ay farta si gaara ugu fiiqayeen in dhallinyarada xilliyada habeenkii bulshadeenna dhibaateeya wax laga qabto iyagoo mudanayaashii doodda maanta ka qayb qaadanayay ay ka mid ahaayeen xildhibaan caydiida cabdi maxamed xildhibaan maxamed cabdiraxmaan xildhibaan maxamed aw axmed iyo xildhibaan axmed nuur wixii muhiima ee golaha ka soo baxa in loo gudbiyo madaxtooyada iyo wasaare madaxweynaha loo gudbiyo si khamiisaha looga doodo oo ajandahooda waxqabaday ku darsadaan intaa waxaan odhan lahaa warkeenu ha gaadho dee meesha wax ka taraya labada qodob iminka soomaaliya meesha la odhan jiray taag iyo talo waxay lahaydba taag iyo talo waxay lahaydba soomaaliya bay isugu geysay dagaalna way nagu wadaa gacmeed mid siyaasadeedna waa inagu wadaa meel alla meeshii waxay nooga dhaqaaqaa dacwad iyo hadal bay la gaba taagantay noocay u tahay hadday dhaqaale tahay meeshii dhaqaale laga soo gelay hadday tahay hadday tahay tii ugu dambaysay ee imika xidhiirkii naga dhexeeya etoobiya iyo innaga ayay hadda la doonayaa dee waa taa la laga warramayaa ee laga geynayaa ee marka halkaa waxaan leedahay war dhammaan aan ogaano cadowga koowaade aynu leedahay ama yeelanay mid kale ma jiro waxa weeye soomaaliya ayaynu cadow yeelanay magacana waxay odhanayaan waa wada wadaagna waxa laale wixii adduun iyo arrin ahaabana innaga isugu jeegayay waxa laale waxay qabtaan waa soomaliland iyo dagaalkeeda taa waxaan leedahay dee aan ka aan ka dadaalno hadday dagaal tahayna aan ka dadaalno oo dagaal gacmeed ay tahayna dee waynu aragnaaye daanu diyaargarowey oo dowladda kacasiino hadday mid dabadeed tahayna dee aynu qaranna baan leedahay garyaqaano caalamiya oo caalamkaan ka dacwoono oo maxkamadaha adduunka ka dacwoono oo wixii hore meeloogu geystiyo waxa maanta noogu wadaba aan ka dacwoono oo aynu maanta meel dheer gaadhsiino kharash badanna u hurro inaynu arrintaa meel adag iska taagno waxa weeye safaaradihii kuwii safaaradihii xamar bay ka sheegayin xamar bay kala hadlayaan xamar bay sidaan ku odhanayaan innagana mar bay noo yimaadaan iyadoo wax laga soo buuxiyey kuwaana waxaan leeyahay waana dadka aan soomaali soomaaliya sheeganaya ama soomalilayn iyo wuxuu dhexeeya dee haw ka sooraan oo xaqa soomaalilayn ha eegaan baasu aana leedahay waxaan kaloo leedahay war heedhee war wixii uma soo galaayo loo danabaalayi war gudaheena gudaheena afkeena iyo arrinkeenna aan hagaajisano arrinkeena iyo arrimeena aan hagaajisano oo war xumaana waxba inama taraysee waddankaa weyn ee siinaha laydaa maxamed xaasin faahad cigaal ayaa sibceedda qudumaha ka dhaxaysa kaga hadlay doortiisii waa hal ictiraafa siinaha oo ha lagu daro kursiga joogtada ee golaha amna waxaan la hadlayaa caalamka waxaan leeyahay soomaaliya waa dal jira waa dal madax bannaan xuduudihiisii buu leeyahay geeska afrika ayuu ku yaallaa wuxuu leeyahay badda ballaadan ee rabsiga la yidhaahdo ee halkaa gacanka cadmeed ku yaalla waa ictiraaf muddo dheer baa ictiraaf lagaa dedeeyay caalamka donald trump waxaan leeyahay waa ku dhawaaqa ictiraaf oo loogu dhawaaqa afrika waxaan leeyahay loogu dhawaaqa ictiraaf siyaasadaasi laha dibadda intaasaan kaga hadlaya inkastoo inkastoo ay waxyaabo badan soo baxeeno ciyaal iyo yaroo habeenkii darajada istaago oo gobolada ay jiraan oo nabadgelyo darro magaalada gudaheeda ka abuura kuwaana waxaan soo jeedin lahaa kolley ciyaal marka hore waxa ay ka soo baxaan guri haddaan waalidka iyo maxaan ku dhahdaa booliska iyo dowladda haddaan waalidku marka hore ubadka soo tarbiyaden waxaan u malaynayaa dee halkaa arrintaasi haddaan in markaa ciidanka boolisku beri dhaweyta waxay soo saareen inta ay inta ay qaadaan waxay soo qabtaan inay gobollo kala geeyaan ciyaalkaa yaryar mooyaane nabadgelyada sideeda kale aada iyo aada bay wanaagsan tahay taana waxaan kula talin lahay in gacan adag laga qabto ciyaalka habeenkii dadka baadha khasiwaata taarimaa dibadda waxaan soo jeedin lahaa wasiirka arrimaha dibadda marka aad eegto imanka siyaasadda arrimaha dibadda waxaan filayaa inaan inay aada iyo aada u fiican tahay waxaan soo jeedin lahaa ninka si aynu uga wareysano waxyaabaha imaka jira inaynu u yeedhno ayaan soo jeedin lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu isbeddelada waaweyn ee geeska ka socda roolkii ay wasaaradeenna arrimaha dibadda ku lahay uu maqan yahay sidii warbixintii joogtada inoogu jirtay wasaaradda arrimaha wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo mudada joogtada u yeedhay umanay suurogelin inuu yimaado halka waxaan soo jeedinaynaa in golaha looga yeedho wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda si aynu bal uga wareysano xog uga helo shaqada uu u idman yahay qarankan ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo isbedelada haafaduyada geeska ka socda bal siday u wada socdaan si aynu u ogaano marka doodteeda waxaan qabaa markuu yimaado inaynu wixii inooga soo baxa wax ka nidhaahdo dabeeto taa intaasaan kaga gudbayaa siyaasadda arrimaha gudaha runtii arrimaheena guduhu dee marka la eego xagga ciidamadeenna iyo nidaamkeennu waa aad iyo aad uu wanaagsan yahay xoogaa waxaad moodaa in arrimaheena gudaha is doorashooyinkii aynu ka soo gudubnay xoogaa xanafa waddanka kaga tegey xanaftina weli ay taagan tahay marka waxaan soo jeedinaynaa uun inaynu guntiga dhisha iskaga dhigno oo aynu u midowno maadaama oo colaado fara badan ay nagaga furan yihin dibadda maadaama oo siyaasaddii arrimaha dibadda ee soomaaliya ay ku jahaysan tahay imankas waxay dacwad ka geysay etoobiya safaaraddeeniibaa ayaa soomaaliya ka geysay in safaaraddan la xidho oo ay ay ay ay dacwadoodu socotaa maadaama markaa cadow fara badan aynu leenahay oo gudaheennana lasoo weerarayo dee tubarra dagaal ka socdo xagga dibaddana xogna inooga hajuumayo inaynu innaga gudaheenna ka midowno oo wixiina dhex yaalle hoos u dhammaysanno ayaan siyaasadeenna arrimaha gudaha lagu soo jeedinayaa oo kullay furo oo iyada lafteedu dee siyaasadeenna arrimaha dibadda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad wasaaradda daakhilu waxay wasaaradda khaarijigu waxay ka sidaan qaadataa kolba daakhiligu siduu yahay daakhiligeedu wuu wanaagsan yahay laakiin waxaa jira haddii gudahaagu aynaan wada raadinayn ictiraafkas gudaheeda haddaynaan wada raadinayn oo xanafaha uu jirta sheegayay iyo dagaallada socda iyo dhibaatooyinka gudaha ka jira haddaynaan dhammaanteed aynaan intaynu wada joojinno aynaan howlaheena iyo aad horumarkeena iyo nabadgelyadeena iyo waxeena haddaynaan hagaagsan horta dee dibadda wasaaradda dibaddu waxay ku hadashaa ma jirta adduun guud wuxuu yahay marka ilaahay horta haynoo wada hagaajiyo waxa gudaha siyaasaduna hadday guduhu hagaagto dibadduna waa qasab way hagaagaysaa laakiin labada labada wasaaradoodna way dadaalayaan aada iyo aada bay u dadaalayaan laakiin ilaahayna ma qorin welina dee ictiraafkii maayo marka aanu aan leedahay gudaha aynu aada uga shaqayno si gudaheenu nabadgelyo u helo horumar u helo wasaaradda dibadduna ay halkaa washdan qaato ay dalkeena ila nabadgelyada iyo isku xidhnaanta iyo horumarka weeye waxaynu yiminayna
geestkana gudoomiyaha golaha guurtida somalilan mudane salebaan maxamuud aadan ayaa bogaadiyey siyaasadda arrimaha dibadda ee dalku halka ay marayso imika iyadoo caalamka aynu ku leenahay safiiro badan oo qadiyadda somalilan iyo horumarinteedaba u howlgala waxayna tagba iyo dibadba waa sugteen wax hadda aan ku dhaliilo wasaaradda arrimaha dibadda iyo siyaasadda dalku ka leeyahay midna ma aragno intii kartideeda ahayd way dadaalaysa laakiin intii kartideeda ahaydba warkana waa haysaa way socotay waa dadaashay aada iyo aad bay u dadaashay aynu kaabo oo wixii aynu la qaban karno dawladdu hala inteenna kaleba aan la qabanno weeye inagoo xitaa adeegsanaynaa jaaladaheena dibadda inaynu hawl gelinno haddana kama maaran dhinacan warbixinta waxaa soo diyaariyay oo isku howlay waaniga oo ah caydarus cismaan master ayuubi intaynu warbixintan warbixin la mid aynu ku kulmi doono dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan waanu idinsoo salaamaynaa aniga iyo bahda ka howlgala shabakadan caalamiga ah ee raadiyo toga herar